Ustaad Yuusuf Sheekh Bashiir oo ah bare iyo khabiir dhanka waxbarashada ah ayaa si qoto dheer uga hadlay sida ay tiknolojiyadda casriga ah u beddeshay habka waxbarashada ee maanta waxa uuna xusay in isbeddelka tiknolojiyaddu uu horseeday horumar weyn oo dhinaca waxbarashada laga gaaray haddaba waa kan ustaad yuusuf sheekh bashiir oo ka warbixinaya doorka ay tiknolojiyadda casriga ahi ka qaadato horumarinta waxbarashada tiknolojiyadda runtii maanta casriga ah nidaamka waxbarashada ardayga in badan badan ayay ka bedeshay waxaana ka mid ah helidda macluumaadka ardayda waxbarashada marka loo fiiriyo macnaha markii hore waxay ahayd ardayga in uu raadiyo macluumaad ku saabsan waxbarashadiisa inay ku qaadato waqti fara badan laakiin maanta si uu maaragtay macluumaadka ku saabsan waxa uu baranayo tobiga markaas maaragtay uu falanqeynayo ama baxdiga loo diray inuu si fudud u heli karo arrinkaas waxaa ka caawiyey micnaha teknolojiyadda sidoo kale habka waxbarashada oo noqday personalized learning macnaha qofka inuu maaragtay si shaksiyan ah inuu gudi karo asiga micnaha inuu isku waxbari karo kale waxaa aad iyo aad qeyb uga ah teknolojiyadda saameynta ay ku leedahay nidaamka waxbarashada ayay ka mid tahay iyo sidoo kale isdhexgalka isgaarsiinta iyo sidoo kale nidaamkii waxbarashada micnaha markaan sidaas ku leeyahay isgaarsiinta waxay sameyneysaa oo teknolojiyadeed kowac maaragtay aad iyo aad u balaaran ayay sameyneysaa waxaana ka mid ah in badan waxaan aragnaa distance learning wax la yiraahdo fogaan barasho macnaha qofka asigoo gurigiisa jooga ayaa wuxuu awoodi karaa inuu qaato xiisooyin kala duwan inuu jaamacad dhameeyo inuu daraaseeyo casharo kala duwan asigoo gurigiisa jooga si online ah wixii loo barayaa maaragtay waxaa ka mid ah nidaamka lagu qaato darsi fogaanka lagu qaato waxaa ka mid ah classroom google classroom aa ka mid ah zoom aa ka mid ah microsoft teams aa ka mid ah marka isgaarsiinta teknolojiyadeed aad iyo aad ay wax ugu bedeshay nidaamka waxbarasho ee ardayga si weyn ay wax ugu bedeshay waxaa kaloo ka mid ah marka loo fiiriyo kuwaca kartida farsamada ee ardayga macnaha waxaa arkeysaa maanta arday baranayo kuliyad gaar ah haddana si gaar ah usii baranayo wixii maaragtay hoos imaanayey xirfado kuliyaddaas